seven ayagu labada ninba dhaawac baa soo gaaray ilaahay amarkii ciidamada amniga oo xooryada ayada ka dhawaabaa rasaastii markay maqleen yaa meesha rasaas ku fiday way carareen nimankii nabba ina lagu gaarin baan aaminsanahay haddaysan ahayn ciidamada ayada ah marka dhaawacoodi waa lasoo qaaday isbitaalka degmada isbitaal aan ahayn oo macmil ahaa la keenay meeshii baan ugu tagnay aniga iyo xubin kale oo maamulka degmada ka tirsan dhaawacoodi baan aragnay markiiba waa la qaaday oo in dhakhaatiir waaweyn laga raadsadaan dabaanay doon oo meel yaraa loo qaaday dhax soo sii marayana wuu dhintay allah u naxariisto nabadoon idris baa la yidhaha nabadoon idris cabdi aadan baa la yidhaha nabadoonka geeriyooday
aa
midka kale ee dhaawaca ahna
midka kaloo dhaawaca ah magaciisa oo saddexan ma hayo laakiin dhaawaciisa wuu sahlan yahay wuu hadda wuu ron yahay waaya marka eh, al-shabaab baad weeraraad tiri eh, see magaalada dhexdeeda al-shabaab ugu weerareen dad nabadoona ah?
walaal al-shabaab meel kastuu joogaa magaalada hadda aad joogto ma kulley waxaa filaya inaad muqdisho ay kala hadlayso ila tareeya qaran baa lasoo gelinaya meelihii ay magaaladii ay ka joogeen een- een mas-uuliyiintii daba- ma- een- ma- dowladda federaalka ugu sarreysay marka shabaab dadkay dhex socdaan oo dadkay ka mid yihiin qof hubaysan ma aha waa nin car- dhar carabi ah qabo oo haddana hayd iyo wax kula sheeganaya mararkii markii la gaarana bastoolad meel ugu jirto inbuu gacanta la gelinaya xaska kala soo baxaya marka waxa weeye nin hubaysan oo iska ilaali karta ma aha shabaab marka kuwa duulaanka oo duurka jooga waxaa ka daran kuwa gudaha ku jiro ama dadka meenada u dhigayo ama habeenkii bastooladaha duurka kala soo baxayo dadka laynay marka waa dad noocaas oo kaleeto oo haddaad hadda qabatood meel cidlaa ku qabatana waxaa lagu yihi qof shacab ahaa wax la yeelay marka awey soo ekeysiintii dadka ay soo ekeysiiyeen bay dadka ku leynayaan marka nin ciidan hadda duulaan oo duulaan soo qaaday dhulka ma aysan dilin
waaya nabadoonadan ma dad caadi ay ahaayeen mise maamulkay ku lug lahaayeen maxaa keeneen shabaab ay maamul ay ku lug lahaayeen male walaal nabadoono danahooda sha- ka shaqaysto oo qabiilkooda iyo ehelooyinka iyo dadka deegaanka degan iyo soomaalihilaahay iyo saddexda xaduudoodba nabadoonadii ka shaqaynayay bay iyay ahaayeen maxaa marka loogu sababeyn karaa in shabaab ay ninkii bartilmaamaysanayaan dil- ninkii dilay baad walaal weydiinaysaa ilaahayna wuu la xisaabtami doonaa Een, kolley qiyaamaha unbaa wax la weydiin doonaa anigu hadda waa sababtaas ayadaa ninkii dhibaatada geysaad weydiin lahayd laakiin anigu maayo ninkin dhibaatada geys waaya masaajidka ay kasoo baxeen ma bartamaha magaaladu ku yaalla maayo walaal magaalada geeska ugu koreeyuu ku yaallaa oo markii ee, qorraxudhac la yidhaaho oo koonfurta xaggeeda ah marka oo salaada maqrib kadib ay ahayd aa salaada maqrib markay kasoo baxeen oo ilaahay darteed usoo cabaad- usoo cibaadaysanay xaafadooda u socday maajidka loo istaagay Eh, ad- adinka maamulka haddii aad tihiin maxaa ka qabateen arrinta
walaal arrinta waxaan anagu ka qabanay markiiba een, si degdeg ahaan anagu meesha u gaarnay dhaawacii baan soo qaadnay een, meeshii lagu dhabiibi lahaa baanu keennay haddana haddii dhaawacooda uu nala cuslaadayn isla markiiba baabuur baan shidaal ugu sugnay unu dalabnay isla markiiba meeshii een, dhakhaatiir waaweyn ii jirtay degmada dooru baanu u dirnay waxa soo sii mariyana wuu ku geeriyooday waqtigiisi baa inta ku ekaa
waa gartay wax eh, daba socod ah oo arrintan la xiriira oo ciidamada ammaanka ama maamulka ay sameeyeen ma jiraa kolley magaalada waa lagu dhex jiraa hadda ciidamadii ammaanka oo nimanka ka fujiyey iyo ciidamo badanba magaalada way ku dhex jiraan baaritaan baa lagu wadaa magaalada hadda waa lagu dhex jiraa hadii kolley wixii soo baxana waan arki doonaa hadda laakiin wax gacanta iyada ku jiro kulleyna wax baa anu gacanta ku hayna ma jiraan